jamaalow marka hore waa loo salaaman tahay maanta oo axada waa maalin aada iyo aada u barakaysan waa maalin kamida maalmuhu ilaahay doortay waa maalinta laga bilaabo acmaasha xajka oo ah sideeda dilxij ayaynu saaka joognaa waxa mino saaka usoo dhaqaaqay in ka badan saddex milyan oo xaaji oo xujaydii kasoo kala xajtay in ka badan boqol iyo saddex iyo lixdan dowladood ayaa saaka mino kusoo qulqulaya ilaa iyo caawa oo carafo ay soo gelayso ayay xujaydaas mino imanayaan ilaahay fadligiisa oo ay iskugu imanayaan siday u bilaabaan acmaasha xajka oo ka bilaabaysa maanta salaada duhur ilaa iyo beritoole sagaalka subaxnimo ay gaarayso muxuu ahaayey sagaalka dilxijana ay ku beegan tahay ayay imanayaan ma garatay walaalo waa gartay marka bal ka waran sida sanadkan loogu diyaar garoobay boqortooyada sacuudi arabiya waxyaabaha ay samaysay iyo dadka sanadkan xajinaya markaad fiirisid jamaalo walaalo boqortooyada sacuudiga laga soo bilaabo boqorka ku-xigeenkiisa wasaaradda arrimaha gudaha taarimaha dibadda ciidamada cirka iyo dhulkuba waxaa loo diyaar garoobay sidii loo soo dhoweyn lahaa loo raaxo gelin lahaa loo koolkoolin lahaa xujayda amnigoodana loo sugi lahaa mashaacirta saddexda muxuu ahaaye goobood ee barakaysan ee laga xajayo mina iyo musdelife iyo carafa iyo masjid alxaraamka waxaa ka shaqeynaya boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo askari ayaa ka shaqeynaya halka shan iyo soddon kun oo askarina magaalada makal mukarama ay ku wareegsan yihiin oo la ilaalinayo inay soo galaan magaalada maka dadka muwaadiniinta ee sacuudiyiinta ee sacuudiga gudihiisa ku sugan iyo dadka deeganaanshaha ku haysta iyadoo loo diidan yahay in xajka ay iska yimaadaan dadaan loogu talagelin xajka sida dadka dibaddu ay usoo qaadanayaan fiisaha xajka ayaa dadka gudahana loo loo nidaamiyey inay fiisa xaj ay kusoo xajaan marka dadka intaa loogu talagalay oo keliyaata ayaa walaal xajaysa amnigoodana aad baa loo sugay loo dardargeliyey sanad walba sanadka ka dambeeya waxaad arkaysaa tallaabo cad oo qurux badan inay boqortooyada sacuudiga hore u qaaday marka la fiiriyo sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadkii hore dadka soo xajinaya iyo haddii uu jiro wax isbeddela sanadkan walaalo wuxuu kaga duwan yahay horta kulaylka marka koowaad sanadkan waa sanadkii ugu kullaa muddo shan iyo soddon sanadooda ilaahay ha u qaboojiyo dadka muslimiinta ah ee soo xajay mar labaad xujayda xaalad ammaan ayaa aada iyo aada loo adkeeyey oo xoosiyiintiibaa halkan muxuu ahaaye laga yaabaa inay soo bartilmaamadesaystaan sidaa daraaddeed ciidamada cirka sacuudiga ayaa heegan buuxa afar iyo labaatanka saacadood ilaa lixdaa maalmood ay ka dhammaanaysaan ayaa la geliyey si loo ilaaliyo ammaanka xujayda iyo inay sawaariikh la soo beegsadaan carafa iyo musdelifa iyo makal mukarama wuxuu waxaa ka duwan yahay sanadkan loo furay xujaaj ceeraan oo sanadkii hore ka xidhnaa ayaa sanadkan loo furay iyadoo ammaanka qiimadahay degeyn iyo eere meelaha ka agdhowba la ilaalin doona haddii ilaaha idhaahdo sanadkan insha allah ammaanka ayaa aada iyo aada loo xoojinayaa waxaa sanadkan la furay toddoba sanadood ka hor waxa la dhimay boqolkiiba labaatan ayaa sanad walba xujayda laga dhima toddobadaa sanadood ka xidhnaa sababtuna ay ahayd iyadoo dawaafka masjid alxaraamka la kordhinayey oo uu sanadkan afar bilood ka hor uu dawaafkii dhismuhu dhammaaday dowlad walbana loo kordhiyey labaatankii laga jaray horeen looga jaray badqabka dadka xajinaya sidee baa ay boqortooyada sacuudi arabiya isaga saartay xil sidii arrintaasi loo xaqiijin lahaa jamaalo walaal waxaa la kordhiyey wadooyinkii hore loo mari jiray wadooyin ka badan ayaa la kordhiyey meelo badan oo qiimo qiimad ay ahaayeen sanadadii hore ayaa imika wadooyin ah oo la waasiciyey waxaa la kordhiyey albaabadii laga geliyey jamaraadka waxaa la kordhiyey ciidankii jamaraadka oo jamaraadka oo keliyaata afartan kun oo askari ayaa ka shaqayn doona oo ilaalin doona ammaanka dadka jamaraadka gelaya iyo sidaanu iscidhiidhi iyo sixmadi aanay uga dhicin haddii ilaahay idhaahdo marka sanadkan insha allahu tacala bishaarooyin badan baa jira ilahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ammaanka xujayda uu sugo waata ilaa boqorka ilaa iyo shaqaalaha ugu hooseeya dhulka xaadhaya ay ka warwarsan yihiine la doonayo in la hagaajiyo waa ammaanka xujayda ma garatay walaalo ugu dambeyn bal ka waran dadka soomaaliyeed ee meel kasta isaga kala yimid ee sanadkan xajinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed ee daafaha dunida ka timiday markaanu qiyaasnay waxaa lagu qiyaasay inay gaadhayaan labiyo labaatan kun oo xaaji maanta ilaa xalay toole waxay ku soo qulqulayeen qiimadihii ay ka kala deganaayaan oo ay soomaalidu waxay ka katili waxay ka kala timi in ka badan shan iyo afartan dowladood ayay kasoo kala xajeen haba u badnaadaan shanta soomaaliyeed ee geeska afrikada ha u badnaadaan iyo xujayada ka timiday ee ingiriiska iyo dowladaha scandinavianku ha u badnaadeen labiyo laba dhowr iyo labaatanka kun ee xaajiya soomaalidu ilaa hadda ammaankoodu aad bu u fiican yihiin meelahay deganaayeen oo badankooda aan ku booqanay iyo cimaaradihii hoteeladay deganaayeen oo aad iyo aada uga mahad sheeganayeen sanadkan soomaalidu waxay maraysaa bartii ugu fiicneed ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu usiyaadiyo nimcada iyo bashbashka ay ku jiraan haddii ilaha idhahdo ilaa hadda wax dhimashaa iyo wax dhaawaca xujyada soomaalida ma hayno way wada nabad qabaan aad iyo aadna way fiican yihiin waana maalintii koobaad ee xajku bilaamaya oo ah sideedda dilxij ma garatay walaalo